magaalada muqdisho waliba ka furmay kulanka ridanfiiryowka howlaha mashaariicda damal caafimaad iyo tallaalka covid-19 ee ku dareera gobolada dalka kulanku waliba ku qeyb galay madaxda iyo shaqaalaha mashruuca damal caafimaad iyo tallaalka covid-19 mas-uuliyiin ku dareertay wasaaradaha caafimaadka daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaana agaasimyaalka guud ee wasaaradaha caafimaadka xeer dowlad goboleed iyo xubno kale oo ku dareera dowlad goboleedyada xubnaha kuee dowladda federaalk iyo hay-adihii lehan saari daadajooga howlaha caafimaad ee xadda ka bilowday xanakumada ee gobolada dalka agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka galmudug doctor cabdiweli maxamed axmed oo ka hadalaya afka dowlad goboleedyada xubno ku ee dowladda federaalk soomaaliya yana sheegay in barnaamijyadan iyo guulayso doonaan waxaan rabaa inaan buruuf gareyno inaan awoodu leenahay inaan mashaariicdan iyo qoob kuwa ka badan intaba fulin karno inaan exbid gareyn karno inaan natiijo la taaban kara ka keeni karno taasoo horkeeni horjeedi doonta inaan ka shaqeyn karno public private partnership iyo ugu dambeyn inaan maal gashano mashaariicdan anaga oo ka wareegno grantska iyo deeqbixiyaasha aan u wareegno mashaariic dowladdu leedahay maalgeliso waxaan rajeynaya marka maanta haddii aan leedahay inay bilaab u tahay maalmo soo socda oo qurux badan shanka maalina soo socdana natiijooyin ka filayo anagana steering committee ahaan waxaan dabageli doonaa natiijooyinka kasoo baxa shirkan waxaan dabageli doonaa xalinta caqabadaha jira waxaan dabageli doonaa joogtaynta progresska aad samayseen oo si jointile loo sameeyey waxaan idin leeyahay shirkana waa noo furaya madaxa kormeerka iyo qiimiyowka isku dhafka ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cabdijaliil cabdulaahi cali oo dahafuryana ku hadli muhiimadda kulanka usileya shirka waxaa lagu wuxuu socon doonaa shan maalin oo ay maanta ka bilaabanayso ilaa iyo arbacada waxaana lagu eegi doonaa wixii u qabsoomay saddexdii bilood lasoo dhaafay labada mashruuc caqabadihii hor istaagnaa iyo sidii loo dardargelin lahaa mashaariicdaas sidii loogu adeegi lahaa bulshada soomaaliyeed mashruucan labada mashruuc waxay kaga duwan yihiin mashaariicda kale wasaaradda caafimaadka ay wado waa laba mashruuc ay dowladda gacanta ku hayso maamulitaankiisa qiimeyntiisa iyo dabagalkiisa waxaa marka sharaf noo ah in aan hubinno in adeegii bulshada uu si saxa u gaaro aan iskugu nimaano qaabkaan u qiimeyn lahayn waxaabihii culays nugu noqday si wada jirna aan xal ugu gaari lahayn waxaan rajeynaya inuu nuugu dhammaado si kheyr ah ayna ka soo baxaan go-aanahu miri ku dhal ah ee lagu horumarinayo sida loo dardargelin lahaa labada mashruuc kulanku oo dareera doona muddo shan maalmood eh yaa lagu ka hadalo doona reedanfiiryowka walaayin qabsoomi hay-adihii ilin xil saaray mashaariicda damal caafimaad iyo talaalka covid-19 ee ku dareera shanta gobol ee shaleh nugaal baay bokool shabeellada dhexe iyo hiiraan xanusanasa toos an ka bilowday mashruuca